Barakacayaasha ku nool kaamka Harqaboobe ee ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada Beledweyne ayaa hay'adaha samafalka iyo bulshada Soomaaliyeed ka dalbaday in loo dhiso guryo ay degaan oo ammaan ah iyo in loo sameeyo xayndaabka kore ee guryaha. Dadka barakacayaasha ah ayaa sheegay in ay xaalad nololeed oo adag ay ku jiraan, isla markaana aynan haysanin hoy ku filan oo ay kaga badaan cimilada. Qaar ka mid ah barakacayaasha ku nool Harqaboobe ayaa raadiyo Beerula uga warramay hoy la'aanta haysata, iyagoo bulshada iyo hay'adaha samafalka ka codsaday in loo dhiso guryo iyo xayndaabka kore.
bismillaahi raxmaani raxiim kaamka harqaboobe magacayga hataa ku bilaaba xamdi afraxow kaamka harqaboobe baahiyaha u badan waxaa waaye sida guryahoo kale oo guri la-aan ay jirto haddiina guri inaan noloo dhisana loo awoodin xitaa bac ee sida baahiyaha oo qaboo kaleeto xeendaabka koro ama dayr sida u taqaaniinoo kale inay naga burbursan yihiin ee wax walba ay sababaan inay noo soo galaan sida tuugadoo kale maxaa ku irahdaa baahiya way ka jirtaa hay-adaha samafalka waxay nagu caawi karaan iyo dowladda hirshabeelle inta dadweynaha dhageysanayso kaamkaas baahi aada baa ka jirto sidaa daraaddeed hadda baahiyaha gaarka ah oo kaamka oo qabo waxaa ka mid ah sida kale waxaan u baahannahay kaamka xeendaabkiisoo kale inaa maanta ma aragtaa ay kaamka jiinkadna loogu soo wareejiyo waayo wuxuu saaran yahay laamiga dheer ee buulixubey jaayguu saaran yahay magaaladii weyneed ayaa maanta aqabad badan ay ka taagan tahay oo dhibaatooyin badan ay ka dhacayaan kaam haddani aan xindaabneen maxaa ka imaani karo way ka sii daran tahay sidaa daraaddeed kaamkana xeendaab ma haysto inaa naloo xeendaabo oo xeendaabna loogu sameeyo jiingadna loogu soo wareejiyo maalan markaa jiingad lagu wareejiyo kale waa dareemi kartaa meeshii laga soo galaya wixii waa dareemi kartaa laakiin ood waa laga soo boodaa waa lagu dhibaataynaa dhibaatooyin badanaa ka dhaca sidaa daraaddeed inaa kaamkana naloo xeendaabo aad ayaan aan u rajaynaynaa barkacyaashan ku nool kaamka harqaboobe ee duleedka waqooyiga beledweyne ayaa u badan haween caruur iyo odayaal kuwaasi oo wajahaya hoy la-aan iyagoo ay usii dheer tahay tuugo u soo dhaca xilliga habeenkii